iskuulka hoose saddex goos ee deegaanka faafaya la gaarsiiyey agabka wax lagu barto sida buugaagta akhriska qoraalka iyo kitaabo lagu deeqay ardada qur-aanka kariimka bartee ku sugan tuuladaas maanta waa ilahay mahadle wuxuu walaalkeen noo keenay ilaahay mahadiisa khayr alhaas excess book buugta carruurta wax ku qoran laayeen wuxuu noo keenay buugta carruurta wax looga dhigi lahaa wuxuu noo keenay kutubta qur-aanka ahaa oo maxaa la dhihi jiray carruurta ay qur-aanka ka raacan lahayn guddiga iskuulka waalidiinta iyo bulshada qaybahooda kala duwan ee deegaanka ayaa ka mahad celiya deeqda la gaarsiiyey ay bixisa hay-adda helbidhadhaab waxaan ooga mahadnaqaynaa iskuulka oo muddo dheer naga xirnaa oo macallimiinta aan kari weyne oo waxba isla tahli weyne oo dadka abaara galeen xilli un ilaahay xaalka anaga og yahay inuu intuu noo imaado noo soo diray macallin iskuulkii hadda maanta uu shaqaynhayo waa ilaahay mahadi nin la dhaha dhagajuun yaa buugagta iyo kitaabo qur-aan ah iyo joogka wax lagu dhigayay yuu nagu wareejiyay alaabo iskuulka ku saabsan sida uu noo sheegayne bisha afraad inuu macallin kale noogu darhayaa baahidaanada way badan tahay ilaahay umaana koobi karo annaga anaga aan ka soconno xafiiska m b-ga waxaan umanaqaynaa hay-addan deeqda ayna soo gaarsiisay xagga iskuulka ee naga soo gaarsiisay oo iskuuladii waxay noo keentay buwaag akhrisa iyo buwaag access ah iyo qalimaan ayay u keentay iskuulkii marka annagana maadaama iskuulkii la furay oo ugu furnaa waxaan rabnaa sidii hore aan ugu sii wadi lahayn inaan isku dayno oo aan aan garab ugu noqon lahayn sidii hore aan ugu sii wadi lahayn iskuulka aan ugu horumarin lahayn cabdi aadan khaliif oo loo yaqaana dhagajuun waa madaxa hay-adda deeqdan bixisay ee helbidhadhaab iskuulkaas oo xirnaa hal sano iyo lix bilood ayaa akhbaartiisa helnay kadib sanadkii aan soo dhaafnay bishii kow iyo tobanaad bisha novembar ayaan waxaan u dirnay macallin inuu iskuulkaa dib u furo iskuulkii waa la furay laakiinse waxaa ka maqnaa wax alla wixii agab oo wax lagu baran lahaa qalabkii waxbarashada alxamdulilaah maanta anigoo matalahay saaxiibaday iyo dadkii wax ii soo dhiibay iskuulkii waxaan ku wareejinay qalab oo iskugu jiro maadi iyo diini maanta qalabka aad uma fara badno laakiin insha allah way socon doonaan waxaan ku wareejinay buwaagtan aad arkaysiin oo macallimiinta selebaska ay ka raacaan waxaan kaloo ku wareejinay alxamdulilah kitaabka qur-aanka oo ardayda markay ayagana ka soo baxaan inay ku akhristaan oo ay bartaan qur-aanka ayagana loogu talagalay oo ayadana loo sadaqeeyey waalidkii aniga i dhalay waalidiintoodii maxamed cabdi ducaale waa macallinka iskuulka saddex gose oo muddo xirnaa balse dib loo furay bartamihii sanadkii hore iskuulka muddo waxaan furnay twenty twenty two november taariikh twenty four ayaan furnay ilaa haddana wuu furan yahay ilmaha dhigtaana waa boqol cunug wiil iyo gabarba waa mixed marka iskuulka hadda si fiican bay xaaladiisa ku socotaa maantana haddee waxaan aad oo mahadnaqaynaa dhagajuun oo alaab nagu wareejiyey qalabkii wax lagu dhigi lahaa hadday joog tahay hadday maaragtay pencil tahay hadday exercise textbook everything maantaan lagu wareejiyey dhagajuun ayaa waalidiinta ku booriyey wuxuu u baahan ardaydii meeshii macallinkii wax bari lahaa marka hal macallinna ma dhigi karo arday ku dhow boqol arday oo hadda yaryar oo grade one ah laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo insha allah bisha afraad meesha lagu gaaro inaan macallin labaad iskuulkan ugu kordhino macallinkaasoo asagana ka kaabi doono maxamed baaruud xuseen warbaahinta star deegaanka faafi